أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah muruqmaalka ku dhaqan magaalada muqdisho oo cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya waxaa sii kordhaya khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay daba xooggan oo ka kacay suuqa degmada jowhar ee wilaayada shabeellaha dhexe howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaariso ee ku hor jira gumaysiga saliibiyadda kenya ku dhowaad labaatan ruux oo ku dhimatay dhulgoo xooggan oo ka dhacay dalka uganda bulshada ku dhaqan degmada tiyoglow ee wilaayada bokool oo si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ay ku dhawaaqday wilaayadaas يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan muruqmaalka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa dadkan oo isugu jira muruqmaal iyo xoogsatada ku dhaqan magaalada muqdisho oo warbaahinta kula hadlay caasimadda ayaa sheegay in kooxda riddada ee uu madaxa ka yahay murtad xasan garguurti ay dalka soo gelisay ajaaniibta rabeel ah kuwaasi oo badi ay ka keensatay dalalka dhaca bariga afrika kuna wareejisay shaqooyinkii ay iyagu qaban jireen qaar ka mid ah xoogsatadu waxay sheegeen inay maanta wajahayaan shaqo la-aan baahsan kooxda riddada ahna ay ka hor istaagtay inay shaqadooda qabsadaan halkii ay iyagu xoogsan lahaayeenna ay ku bedelatay dad ajaaniib ah kuwaasi oo ay sheegeen inay dabaqii dejisay annaga shaayaan shuba la-aana ajaanibtiina waxay tegin yihiin waxay degan yihiin hoteelay degan yihiin subaxii hortaanay soo marmarayaan ayoo dhar hal noocee loo qaaday labisan ay hortaana soo marayaan subaxii annagana shaayaan shuba la-aanahay subaxii gaariraaxi unbaa ma aragta markaan la nimaado koob shaa waxaan ku cabna ma haysano annagoo gaariraax gaariraax la-aan ah iska bixinaa xaafadii teginaa shaqadayna dhinac walba ma aragtay qolo ajaanibaad la wareegtay waxa annaga waa soo lugaynaa waa sii lugaynaa maalin waa helnaa maalin waa weynaa waxa macquul ee hataa intay guryaheena xalay aan dab laga shidin magaaladiina shaqo kuma yaro meel walba oo aad marto dhinac walba ajaanibaa ka shaqaynaya waxaa lagu leeyahay maaragtay meeshaad adag u shaqo tagi laheed waxaa lagu leeyahay mahaystaa teestaro adiga saan ma tahay aqoonsi maa wadataa saan waaye silac iyo waxaan ahayn macnaha kalama kulano meeshaan qoraxdaan aan fadhinaa oo ilaahay ku barinaa oo maalinkii xelno waa cunaa maalinkan waa ina waa seexanaa waddankii oon shaqo ku yareen oo maanta kun soomaali ka shaqaysan kartaa waxaa la soo gelinaa toban kun oo ajnabi ah waxaan annaga qaban lahaynba dad kalaa qabanaya dakligaan anaga waddanka annaga waxa ugu qaban lahayn dad kalaa waddankooda u qaato waxaan annaga meesha ku hayna ma laha dhibaatadaasaana saamayso hadda haddadaan aan socdo ma aragtay shaqaa ka soo laabtay aniga alla iga soo wacay shalaynka soo shaqeeyey maraan soo shaqeeyo aan meeshii aan tagay shalay saakadan ayagoo qolo kaloo caddaan shaqaynayso maaragtay idinka fasaxadkiina nala soo dha waan iska soo tagnay dalkii maxaa ku soo biiray dal shisheeyaa imaaday annagii soomaalida ahaynoo meeshaan aan iska fadhinaa galabtii riiginaan sooba aan iska fadhiisanaa meeshaana shaqa aan ku sugnaa farsamo aan ka siinin ma laha farsamadii o dhan maxaa la wareega ajanabi galabtii annaga markay meeshaan aan iska fadhino annaga aan baahanna subaxdii ilaa sin gurigeena aan ga soo baxnay annagoo shaah cabbinaa soo baxnaa bartaan aan iska fadhiisanaa galabtii meeshaan maxaa nugu soo maraa hindi turki ajanuunyaal badanaa nugu soo maraa meeshaan kenyaatiyaa nugu soo maraa yugandaa nugu soo marto oo shaqaaleh oo fuundiyaalleh annaga maxaan nahay waa marka waddankii annaga u dhalanay oo ku shaqaysan lahayn haddii ajanabi la kaansido ay shaqaysaano annaga maxaan qabanaynaa wax shaqa la yidhaahna ma hayno murtad faarax cabdiqaadir oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada kooxda riddada ayaa sidoo kale meel fagaaraha ka aflagaadeeyey dadka muqdisho ku nool isagoo oo dadkaasi ku tilmaamay kuwo mashaqaystayaal ah iyadoo aan horay usoo dhagaysanay in xitaa kuwii muruqmaalka ahaa ay shaqadoodii ka hor istaageen booskoodiina ay geliyeen dad ajaaniib ah oo isugu jira afrikaan iyo caddaan oo dalka dibaddiisa ay ka keensadeen markuu shaqaysan waayo ama fikiri waayo marka dambe wuxuu la imaanayaa sheeko la yidhaahdo shiid aa magaalada ka jira waa maqasheen sooma shiidka ma jiree mashaqaysanimaa ka jirto qofkii shaxaadka ku noolaa ee nolosha dhalanteedka uu ku bixiyo qofkaas waayo qofka ka sheekeeya shiidka waa dadnimo xumo kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatada joogtada ah ee ay ku hayso shacabka ku dhaqan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho waxaa sii kordhaya khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay daba xoogan oo ka kacay suuqa degmada jowhar ee wilaayada shabeellaha dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan casaam carafaata wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya inuu sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dab xoogan oo ka kacay suuqa weyn ee magaaladaas waxaana halkaasi ka dhashay khasaare lixaad leh oo gaaray goobo ganacsi oo fara badan dabkan ayaa ilaa iyo hadda la sheegin waxyaabaha uu ka dhashay waxaana demintiisa la tacaalayay shacabka magaalada walow ay ku guulaysan waayeen inay dabka damiyaan ilaa goor dambe u geystay waxyeelo ballaaran waxaana marka dambe goobta soo gaaray gawaari cagaf cagaf ah oo kaalin ka qaatay deminta dabka xooggan waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay dabka meeshaan maanta waxaa ka dhacda masiibo la soo koobi karin xilligou suuqa gubta xilligiisa kalaa la taagan yahay guryahayna annaga waxaa ku gubatay saddex makiin boqol looroo sisin ah iyo maankaalkii laba sana la shiidaayay masiibo rabbaani ah oo ilaahay cirka ka keenay oon annaga aan ogayn waa hanti iyo ku gubatay ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey inuu naf iyo ku dhimanin laakiin hanti oo aad iyo aad u ballaarana ku baaba'day waa u weyn oo gubta waxaa ka mid ah sisintaasi meeshaan waxaa ku aruursaneed lacag badanaa ku aruursaneed lacag badanaa meeshaan ku jirtay dhowr jeer ayuu sidan oo kale dab xoogan oo khasaare geystay ka kacay suuqa magaalada jowhar iyo sidoo kale suuqyada magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hor jiro gumaysiga siliibiyadda kenya nuur cali warsame abuushiiba ayaa inoo sii ambaqaadaya shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro hiiraan mujaahidiinta ayaa shalay ilaa laba qarax waxay ka fuliyeen bar kontarool oo maleeshiyaad murtadiin ay u tiilay gudaha degmada jalalaqsi ee wilaayadaasi qaraxyadaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen afar kale magacyada maleeshiyaadka qaraxyadaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa salaad axmed weyraxow iyo murtado magaciisa lagu soo gaabiyey qudhuudo magacyada qaar ka mid ah maleeshiyaadka qaraxyadaasi lagu dhaawacay waxaa ka mid ah cumar xeefow iyo cabdiraxmaan dhagafiiq gaarisa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka nani oo hoostaga magaalada gaarisa waxay ku dileen mujrim si aad ah u dhibaatayn jiray dadka muslimiinta ee ku dhaqan gaarisa kaasoo muddo ay isku daba jireen mujaahidiinta mujribkan mujaahidiintu ay dileen ayaa lagu magacaabi jiray deeqow isaaq aadan kaasoo ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta ee dowladda silibiyadda kenya ay ka samaysay
ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay dhulgoo xoogan oo ka dhacay dalka uganda warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xaarid cabdiqaadirre inta la xaqiijiyay ugu yaraan siddeed iyo toban ruux oo ugandhees ah ayaa ku dhintay dhulgo saacdii lasoo dhaafay ka dhacay waddankaasi ugandha dhulgo'an ayaa waxaa si gaara looga soo calaamadeeyey magaalada caasimadda u ah dalkaas ee kambala iyadoona dadka dhintay oo ay ku jiraan carruur yaryar meydadkooda laga soo saaray burburka hoostiisa wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha oo isa soo tariyey ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashada dhulgo'aas ka dhalatay ay tahay siddeed iyo toban qof iyadoona la filan karo in tirada dadka meydadkooda lasoo helayo ay sii kororto maadaama baadigoobka dad la leeyahay ay weli soconayaan wararka la helayo ee sidoo kale waxaa intaa ku dareeyaan in dhulgo'an uu ka dhashay roob xoogan oo ka da-a dalkaasi kaasoo marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee uu geystay dhanka kale ku burburtay hanti fara badan oo ay ku jiraan guryoola deganaa musiibadan laga soo calaamadeeyey ugandha ayaa imaanaysaa iyadoo waqooyiga dalka etoobiya dhulgo dhowaan ka dhacay ay ku dhinteen dad ka badan laba boqol oo ruux bulshada ku dhaqan degmada tiyoglow ee wilaayada bokool ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamilada dacwiga ah ay ku dhawaaqday wilaayadaas walaalkan cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya iyadoo dhowaan wilaayada bakool ay ku dhawaaqday xamladii irshaad ulumah ilaa sabiili rashaad ayaa xamladaasi waxa ay ka dhaqan gashay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayadaasi warbixintan waxaan ku eegi doonaa kulan dhex maray maamulka islaamiga ah ee degmada tiyoglow iyo ganacsatada magaalada kaasoo socday muddo hal maalin ah islamarkaana ganacsatada laga wacyigeliyey arrimo dhowr ah intii uu socday kulanka waxaa ganacsatada la siiyey mawaadiic dhowr ah oo wax badan ay ka faa'iideen kaasoo ay jeedinayeen culimaa udiinka aayad kale ilaahay meelaya subxaana wa tacaala wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun korkiin way bahaaday hano ilaaliyo waa malaa-ig ee wanaagsan oo qorow iyad wal qorow kan kastaw oo kasaa-ina wala isansuubi haytaan sika kasam culimmada qaar meereena wala isansuubiya samayka gordaana walaha kuure wal hoon hooba ein haddii walfayl ein walaha ka arafe intiiba araftaas jart khayrag oraaya intiiba uurkaas jaroona sharag oraaya ada sika fahmaanba marka dadkaasanili jar horta in la ogaado ilaahay mayle subxaanahu watacaala sanaktubu maa qaaluu mayba qoro doognay wala yooliin qoro doognay marka wal qorahayba waa wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayina wahuwa cinda allahi cadiim gabagabada kulanka qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa si weyn u soo dhoweeyey awaamirta la siiyey iyagoona sheegay inay dhaqangelin doonaan baa kala kumutaa in isku digow oo waxyaabaha muskaraadka ah si karaamo door iyo waxyaabahii baktigaas ee dhow aathaarta oo sayi-ada oo islaamka dhatiisa oo macnaha yoo ka leeyin may kala kumutaa atowbatu saadiqa oo islaamka dhatiis ilaahay subxaanahu watacaala dunuubta yeen lahan ku toobasheeno ilaahay lahangnagda macnaha yaa kuma tahay muxaramaatu waxyaabaha oo shubahaadka iyo haaranti iyo waxyaabahaas ku dheerada kale may kale kuma tahay alkhuluwatu walikhtilaadu walaqaani yaa kuma tahay walaayada islaamiga ee bokool i ganacsatada kulankaas dhexmari ilaahay khayrsia olmudiigeeg meelantininka koyti tuma ishan qodob mowduuca ninku hadali hal maalin wadaa ulmu kanle bedelaay kanle haningalaay waxyaalo fara badan iyad inku faa'idni michael antoninka sheegaya tumi saddex qodob oo mamnuuc ah islaamka dhatiis mudinu ningobdi saddex bulood boqolkii boqol ka mahadsantay walaayada islaamiga unuun idahan oo aan boqolkiin boqol ka faraxsana ummadimay baan sheegane oo siiba ganacsatadii inay owlaan ilaahijow ku obsadaan umaridiyoona adiyaan waxyaalaha laku reebay oo mayla raayuso oo hay ku ruugoyla arrinyo ku ruugan ilan waxyaalahaas dhammaantii obol manfacaad lema ee walhun we dhammaantii obwalhun we niyo mayla raaygeeka munkarkii ini giibku qaadadaan ma eh maybu aha ini macruufkii giibku qaadadaano ilaahay diintiis giibku qaadadaano wali ogeeka ayla weelnaylar waxyaalahaas dhammaantiyo ilamqolaa may kuma tahay waliyadan hunsada maqaadaraadka kuma tahay may kuma tahay waxyaalaha geeka jirka bedelaw oo geeka beledkagna waan iyadanka faafi walaaan iyadanku xumana kuma da geeka balaamay balla araga geeka may aragaas ahan yaraatoy wiinatoy ini jirkii la bedeli shaydaan dacwadiitiisana la qaadadi oo shaydaan lahay wala aamurannahum fala yugayiruna khalqallah faray ma faray dadkii waana ilaahay may lahaayeen shagada shaydhaankaas jirka bedelaayaan marka may lena ganacsatadii ay ilaahay ha ku obsadeen maalmahaas oo socda insha allah waxaan idin soo gudbin doonaa kulamo kale oo lala yeeshay qaybaha kale ee bulshada
mahadsan cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu